waxaan milicsi ku sameynay statementkii bilowda lasoo dhaafay xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaan la dul istaagnay hadda khilaafka hadda taagan oo shirkii ay ku qabsadeen kismaayo maamul goboleedyada macnaha guddiga u dhisan oo iskaashiga dowlad goboleedyada xiriirka ay ku hakiyeen waxaana macnaha sheegnay in khilaafku uusa faa'iido ku jirin loona baahan yahay in macnaha ay khilaafka dhameeyaan si shaqooyinka hadda taagan oo samaynta dastuurka iyo doorashooyinka iyo amniga iyo xataa kasbashada taageerada macnaha bulshada caalamka ay ay u helaan inay macnaha hakad geliyaan maxaa la yidhaahdaa iskhilaafka duruusihii horena ay cashar ka qaataan marka taasay daraasada ku saabsaneyd way haddaan ku weydiiyo cabdirashiid dabcan qodob ka mid a qodobada warbixintu ay xustay xagga horeba ay ku xustay waxay tilmaantay in maamul goboleedyadu ay aaminsan yihiin in dowladda dhexe ay rabto inay bedesho hogaanka marka laga yimaado wararka sheegaya dee kutiri kuteena si aad idinku kusoo xaqiijiseen ma la xidhiidheen maamul goboleedyada maamul goboleedyada waa la waa la xiriirnay waan la kulanay midmid baan ula kulanay had markii kismaayo macnaha ku shirhayeen anugu kismaayaan joogay marka guud ahaan macnaha hadda ka horna qaar baa la bedelay oo ninkii cali cusublaha hiirana madaxweynaha ka ahaa waa waa baxay isagoo qaylinhayo dowladda ka eed sheeganhayo iyaga eradiisa dhahayo baxay xaaf iyo maxaa la yidhahdaa sidoo kale hirshabe south west laftigooda shariif xasan hadda ka hor waxay macnaha waa la geligelay waxayna eedda dusha uga saareen dowladda taas keliya maahana marka guud ahaan dalkan sida loo loo dhaqaajinhayo iyo waxaas o dhan baa laisku haystaa amnigii baa laisku haystaa hadda ka horna dawaayigii isku imaan jiray oo shirkii amniga qaranka iyo heshiise ku galay amniga ku saabsan iyo waxaas marka haddii guri qayla ka yeereyso guri haddii qayla ka yeereyso dadka waayeelka u ahbaa mas-uuliyaddu ka saarantay qaylada in la damiyo marka dowladdana xil gooniya ka saaran inay marka macnaha waxaad leedihiin mar haddiiba dee cosoblo la bedelay maamul goboleedyadii kalena waxaa jira tallaabooyin ay dowladdu ku faragelisay oo ay ka cabsi qabaan iyaguna inay ku bedesho hogaanka kale
horta dee horeydii horena macnaha waa la waa la hadda macnaha maamul goboleedyada runtii waxaa ka taagan hadda hirshabelle oo kale waa la socotaan macnaha galmudug oo kale khilaafyo badan baa ka taagan axmedoobe mar walba waa hadlaayo uu ka hadlaa wuxuu macnaha sheeganaya shariif xasan tii hore marka waxaaba hadda kusoo xigta maxaa la yidhaahdaa doorashaa kasoo wada socota maamul goboleedyada oo shariif xasan ugu soo horeeyo cabdiweli kaas ku saxiibo marka siyaasadana perceptionka iyo tuhunka iyo xaqiiqadu isku saameyn bay yeeshaan haddii lakala shakiyana waa la kala shakiyey wax saxa lagu kala shakiyo haddii waxyaaba aan saxayn lagu kala shakiyana waa la kala shakiyey marka mar kasta ama khilaafku ahaada mid macnaha la cadayn karo boqol kiiba boqol la cadayn karo macnaha eedaha ha noqoto boqol kiiba boqol mid la cadayn karo ama ha noqoto mid tuhun ku dhisan mar kasta waxay u baahan yihiin in khilaafka la joojiyo si shaqo u socoto macnaha way haddaan su-aal kale taa kaasi weydiiye cabdirashiid dabcan sidoo kale waxaad xusteen in bilihii u dambeeyey ay dowladda federaalka qaaday tallaabooyin ka dhana maamul goboleedyada iyo federaalismka marka taa marka laga yimaado waxaad tilmaanteen bedelaada kala duwanee wasiirada hadday noqoto iyo hay-adaha amniga iyada taas iyo tani say isu saameynayaan se maxaad kaga hadasheen horta dowladda federaalka annaga waxaan rabnaa inay inay shaqayso oo meeshay dalka warkay qabanaysay ay maraysay inay aniga hadda hay-ad baan madax ka ahay haddaan qof shaqada iga tago ama aan ka ceyriyo ama isago iga tago qofka bedelhaya ilaa sideed bilood buu qofkii hore meeshuu gaarhayay aan gaarsiin karaa shaqada marka in lala qabsado waktigay u baahan tahay haddii marka taliyahana mas-uuliyadda la bedelo oo sideed iyo toban bilood saddex nin la keeno kala duwan oo militariga la keeno oo booliiska la keeno runtii shaqadii amniga kusaabsaneed bay saameyn ku yeelanaysaa marka marka macnaha isbedbedelkaas dadkii xataa inay isla qaqabsadaan oo gobolaha joogaan oo ciidankiisa ninka inuu isku dabarito oo wakti ku qaadanaysa marka guud ahaan anaga dowladda waxaan usoo jeedinaynaa in wixii ay macnaha soo jeedinta waynu geli cabdirashiid soo jeedinta iyo qodobada dambeed ka hadasheen waynu geli laakiin haddii aynu hore uga sii soconno taa marka laga yimaado in bedelaadaha kala duwanaad xusteen la bedelayo hay-adaha kala duwan hadday wasiirada noqoto iyo hadday taliyayaasha noqoto dabcan maamul goboleedyada aynu ka soo hadalnay iyadana waad ku xusteen sidoo kale waxaad ku xusteen bedelaadii guddoomiyaha baarlamaanka jawaari bedelaadiisii oo iyadana aad tilmaateen in iyadana jaha wareer istabajoogi u dhaca intaa kadib ma muuqataa warbixintiinu inay awoodda saarayso culays iyo dhaleecayn dhinaca dowladda iyadoo sidoo kalena aad kaba hadasheenba inayna dowladdu dhinaca eedaha iyo dhaleecaynta loo jeediya aanay dulqaadan ma muuqataa inay dowladdu gaar culays u saarayseen warbixintiinu maya warbixinta horta dalka waxa ka jira aan ka hadalnay annagu jawaarif halka kamaana qaadin annaga dawladda iyo macamar goboleedyada annagu iskuma aana ridin annagu taliyayaasha booliska iyo ciidamada ma aana bedelin annaga cabdiraxmaan cabdishakuur gurigiisa ciidan uma aana dirin dawladdu waxay iyagu samaysay oo guri macnaha dalka ka samaysay baa anagu baan qiimeynay marka annagu suudaanta ma aana keenin taas waa qodob midda labaadna waxa weeye macnaha haddii wixii dhacay laga hadlo micnaheedu dhaleecay maamul goboleedyada waxaan ka sheegnay waxyaaba badan baa iyaga lasigooda ku tilmaanay waxaan yidhi dawladda inay dhinac ordaan maahan waxaan yidhi dalal ajaanib inay lacag ka doontaan maahan waxaan yidhi arrimaha dibadda iyo militariga iyo lacagta iyo xuduudaha dastuurka dawladda dhuxu siina adduunka oo dhanna dawladda dhexaa maamushee ha ka dambeeyaan waxaan yidhi macnaha khilaafka ha joojiyaan oo dawladda ajaanibahana dhex gasho iyaysa odhan marka dhaleeco dhaleecooyin gooniya aan dawladda u saarnay ama maamul gobolada u saarnay maahane wixii dalka ka jiray baan aragnay annagana macad daraasaad siyaasadeed baan nahay policyga ama maaragtay meesha dalka loo jihaynayo aan afkaar ka qabnaa iyo fikrad tii baan soo bandhigaynaa qofkii ama dawlad ha noqoto ama maamul gobolada ha noqoto ama idaacadaha ha noqoto ama maaragtay bulshada kale ha noqotee wixii fikradaas fikrad ka fiican hayana waa soo dhaweyneynaa ugu dambayntii qodobaad daraasadiinan aad ku tilmaanteen xagga dambe oo tala soo jeedina ah maxay tala soo jeedinahaasi aad siiseen dowladda hadday noqoto iyo hadday maamul goboleedyada noqoto iyo hadday noqoto arrimahan ad ka hadasheen wixii xal u noqonaya ko waxaan kula talinay hota wakti yar baa dawladdan laba sana u hartay iyo xoogaa shaqooyin waaweynna waa yaalaan oo lagu khasban yahay in la dhamaystiro si dastuurka in la dhamaystira loo baahan yahay doorasho qof iyo cod ah ama doorasho kuwii hore dhaanta oo xoogaa dimuqraadiyanaba ka muuqato in dhacdaa loo baahan yahay amniga dalka in wax laga qabtaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed serviceska iyo khidmaadka ay u baahnaayeen in loo qabtaa loo baahan yahay bulshada caalamka oo taageeradooda loo baahan yahay laguna tiirsan yahay in dad mas-uuliyiina in la yahay oo xilkasa inay dareemaan baa loo baahan yahay sidaas darteed waxaan nidhi khilaafku boos uma banaana haddii sii socdana shaqooyinkaas dastuur lahoo doorasho lama hirgeli doonaan sida u dhaqsaha badan marka waxaan nidhi waa in loo joojiyo tan kale waxaan nidhi dawladdu maamul goboleedyada inay ka dhex kalkaluumaysato oo ama qaar ay xilka ka qaado ama qaar ay ku caawiso xilka in laga qaado ama qaar inay xilka qabtaa inay ka shaqeyso uma fiicna